taliyaha ciidanka boolis militaro ee dowladda federaalk aadan jeelle ayaa dadka shacabka ah ee dhulalka ku leh duleedyada muqdisho ugu hanjabay inay dhulalkooda bannaan ama ay burbureen dhismayaashii ku yiilay ka dhigan doonaan saldhig ciidan haddii lagu arko ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadalka mas-uulkan ayaa u muuqda mid uu ku banaysanayo dhulalka iyo hantida dadka shacabka ah ee ku sugan halkaasi aadan jeelle ayaa ku andacooday in dhulkan mar weliba laga soo weeraro ciidankooda waxaana taa beddelkeeda mararka qaar iyagu ay si qasab ah saldhigyo ciidan uga dhistaan dhulalkaasi dhulka adiga aad leedahay hadduu ah lahaa dhul bannaan ee geed yuhuud uu ka baxay guri adiga aad leedahay iyo geerish aad leedahay haddii loo isticmaalo fal argagixiso dhulkaasi wuxuu ku wareegaa hay-adaha amniga saacadda falkaasu ka dhaco saacadda ka dambaysa hantidaada ma aha mas-uuliyadda dhulkaas adaa iskale adaa dayacday wax allaale wixii lagu geysana mas-uuliyadda qaybaad ka noqonaysaa kuma tashanaysid gacanta hay-ada amniga uu gelayaa wuxuuna noqonayaa saldhig ciidan go'aankan ka soo baxay dowladda federaalk ayaa ku dabafaylaya go'aanno horay ay u soo saartay oo ay ku qaadatay dhulka dadweynaha dhulboobka ka jira muqdisho iyo duleedyadeeda ayaana sii xoogaystay tan iyo markii hoggaanka dowladda federaalk uu la wareegay xasan sheekh maxamuud